laakiin waxaan rabaa inaan intaa ku daro wadankan waxaa iskale soomaali haddii ay soomaali rabto inuu wadankeeda hagaagona way hagaagi haddii ayna rabinna hadda cid walboo daacad u ah waxba kama qaban karta runtii ma garata aniga taas waxaan qabaa caalamka inuu soomaaliya ka saxda ururgabeed keli igaad ma aha wadamada kenya iyo gobolka wixii ka dhaca igaad gurmad siyaasadeeda xoog lama geli karta taa kulena geli kartaa laakiin beesha caalamka horaan waan ku dhaliilnay inay soomaaliya runtii ay gacan bidxeeyeen in dhibaatadan inay quto dheeraata ee beesha caalamka runtii ay ku fiirsatay shacabka inuu burburo dowladdana ay ka burburto waanan ku dhaliilsanahay naftigeyda waanan kala hadalnay horaan